ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan salaan kaliya laaba halkan uga gudbinayaa jaaliyadda toronto ontario inta ku abtirsataa saddexda gobol ee koonfur galbeed soomaali weyn iyo dhammaan marti sharafta halkan isugu timid oo soomaaliya ajnabiba leh waxaan halkan mahadda alle kadib rabaa inaan ku ammaano kelimadeyda niyadsamid aha ugu deeqo hablaha agaasinka quruxda badan lahaa ilaahay ka soka iraadadii suurtageliyey in caawa iyadoo ay tahay habeen dadku inta badan marka la eego jawiga ay jecel yihiin inay maaragtay guryaha ku qaataan soo saaray odayaal iyo runtii dad maaragtay jecel in maaragtay runtii arrimahan had waqtiyadan timekan ama waqtigan inaana u soconin arrimaha noocan oo kale ah hablaha dadaalka iyo juhdigaa sameeyey ku dhiirageliyey isu keenay ayagoo ka tacbiiray ama maaragtay cabirkoodii ay ku bixinayaan in qeybta markay soomaali maaragtay ilaahay soomaali uu ka dhigay qeybta sida gaarka ay ugu abtirsadaan deegaanadooda oo ay og yihiin mar dhow inuu maaragtay maamul laga hirgeliyey uu ka dhacay oo ay og yihiin hadda iyo maaragtay in loo socdo horumar ayagoo in badan haddana dhaliilaya qaabka loo dhisay runtii in ka mid ah inaanan ku quruxsanayn oo la qaadan karin marka sidaa darteed ayagoo ka faa'iidaysanaya jecel miidiyaha ama maaragtay waxyaabaha wararka tebiya qofka bani aadamka adduunkan horumaray maaragtay ee luqadda lagu gudbiyo qofka inuu waxaa soo dhoweynayo inuu diidan yahayba inay aawa isugu keenaan waxaan leeyahay waad ku mahadsan tihiin akhyaarta iyo culimada halkan isugu yimid walaalkay uu ugu horeeyo uu inoogu furay aayado qur-aan runtii haddaan micnaheeda garanayno aan halkan kula ilmeyn lahayn runtii insha allahu tacaala intaba waxay tusaysaa runtii bani aadamku hiigsiga loo socdo iyo bani aadamku maaragtay maamulka alle ugu talagalay waxaan rabaa inaan idinla sheergareeyo mahaddaa ballaaran aan soo jeediyey waxaan rabaa inaan kelimaadka anigu aan idinkugu talagalay inaan u gudagalo marka ugu horreysa waxaan rabaa arrintan haddaan idiin sheegay aada ugu soo talagasheen halkan inaad ka cabirtaan idinkoo wax ka tabanaya ood leedihiin taasi nama qabato inaad adduunka tustaan idinkoo qeyb ka mid aad ugu talagasheen haddana waxaan aada uga faa'iidaysanay oo gaar ahaan idinka reer ontario aada uga faa'iidaysateen martida sharafta leh ee idiin timid ee communitiyada kale ee laakiin haddana ma aragtay eed maaragtay qeyb ka mid oo xubin idinka idinka mida ah oo idinla qeybsanaya wax walba ragga walaalkeen faysal oo runtii halkan uu ka cabiray marka laga tago waddanka ee laakiin qeybtan hadda annagu aan joogno oo in badan aan citizen ka nahay qaabka communitigaasi inuu u noolaado loo rabo diyaargarowga iyo waxyaabaha laga doonayo da-yarta isagoo tilmaamay waxaan xoogaa aan dhaliil aan idinkaga soo jeedinayaa afarta ugu horreysa ayuunbaa xoogaa u malaysay in inta laga hadlayba afgaranayeen dadkiina dambe sacabka iyo runtii xoogaa inaad maartay arrintaa ka baqasheen waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad cod dheer iyo sacab dheer iyo ugu muujiya insha allah arrintaas intaa markaan ka baxo anoo gaarsiinaya ummadda soomaaliyeed inta ku dhimatay gacmaha ka gardaran meel walba ha joogaan halkan ayaan uga dirayaa tacsi oo aan leeyahay ilaahay idinkii maxkamad runtii aan cidna maaragtay uusan maaragtay ka baaqanayn oo laisugu iman doono qaadiga iyo xaakimkana uu alle yahay alyowma naqtimu calaa afwaahihim wa tukallimunaa aydiihim wa tashhadu arjuluhum bimaa kaanuu yagsibuun maalin halkaa la keeni doono xubnihii oo ka wixii dhan maaragtay la aamusiin doono annagu qariib bay inagu tahay in hadda afka hadlo waan u barannay laakiin maalin gacmaha laga hadal siin doono oo afkana la aamusiin doono oo maaragtay watashhadu arjuluhum lugihiina ay markhaati noqonayaan baa jiro runtii maxkamad aada u weyn baadna sugaysaa waxaan rabaa marka dadka sidaa qaabdaradaa loo dilay oo weliba aada dareensan tihiin muddo iyo laba bilood aan iraahdo ka yar baydhabo raggii birmageydada ahaa muddooyin isku xigxiga in lagu dilay maaragtay shuyuuq oo runtii waana dadka birmageydada ah arrintan iyo marxaladaha noocan marka lagu jiro dadka tilmaami lahaa waxyaabaha ummadda badbaado u ah sheegi lahaa oo halkii xigmaddu jirto tilmaami lahaa dadka noocaasa qaar ka mid a iyagoo sujuudsan ayagoo rukuuc ku jira iyagoo ataxiyaadka u fadhiya in la dilay ilaahay hortii markhaati baan uga noqonaynaa annaguna antum shuhadaaullaahi fil ard gacan ka gardaran inay dishay ilaahay kuwaana jannadii firdowsa allah ka waraabiyo kuwii intaa ku dhiiradayna ilaahay adduunka inuu ku tuso kaga jaaziyo aakhirana halkaa maxkamadda halka ilaahay uu dhigi lahaa asagaa maaragtay u daynaynaa maxkamadda marxuumiinta allah u naxariisto waxaan rabaa fursaddan inaan uga faa'iidaysto mas-uul qarameed mas-uulkeenna ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliyeed aaditoor cumar cabdirashiid sharmaarke oo maalmo idinla jooga haddii aad tihiin maaragtay reer toronto ohio toronto ontario raalli aad hilmaan hadal kuma jiro in maaragtay halka gashay tacsiya tiiraanya leh oo waalid hooyadii inay halkan ku geeriyootay isaguna waxaan leeyahay insha allahu tacaala marxuumadda hooyo ilaahay naxariistii janno ha siiyo adiguna samir iyo iimaan intaa markaan uga gudbo waxaan rabaa khayrulkalaami maa qalla wadal dadkii iga horreeyey ayaa tacbiir badan iyo meelo badan taabtay runtii ma rabo inaan ku dheeraado ee waxaan rabaa keliya waxa qofka bani aadamka ka lumay muxuu yahay qayimka bani aadamka soomaali haddaanu nahay meel walba ha deganaadaan dadka soomaaliyeed wax badan baa runtii ka lumay oo qayim ah oo runtii keenay burburka qarameed ee ku dhacay muddada rubcuqarniga ah marka dadku inta badan waxaa lumay qofka bani aadamka waxa la yidhaahdo halbeega wixii wax lagu qiimayn lahaa wixii wax lagu garan lahaa baa lumay marka sidaa darteed insha allahu tacaalaa maadaama muddadaas soo socotay kumeelgaaro badan aan soo marnay dadkuna ay in badan maaragtay ku taamayeen maalin maalmaha ka mid a arrinta inay soo afjaranto soomaaliya mar kale iyadoo maaragtay laabta isu qabato wixii dhacayna insha allahu tacaalaa xalay dhalay laga dhigo taas waa midda la qaatay oo dowladeenna hadda xasan sheekh uu madaxweynuhu ka yahay micnaheedana uy tahay oo ujeedadu in la gaaro hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka maxaanu ku gaaraynaa ma in in badan doorashooyin iyo waxyaabo bedel ku samayno maya dadka noocaasa ee burburka noocaasa ku dhacay xuquuqaha faraha badan ee lumay kii dhalashadii iyo qoyskii lumay xuquuqdii abtiga iyo maaragtay qofka adeerka ku lahaa iyo dadkii lumay in badan da-yartii ay ku baaba-een meelo runtii aan la qiyaasi karin badda iyo maaragtay dhulka lamadegaanada qaar badan oo hadda aan isleenahay oo aanan rabin inaan ka hadlo waad garanaysaan rag badan oo cimrigoodu u dhexeeyo siddeed iyo toban jiraha ilaa iyo shan iyo labaatan jira ama soddon jira aan iraahdo xabsiyada way buuxaan marka raggaasi oo dhan waxbayaan laga sugin waan idiin sheegayaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raa'iyatihi waa xadiid nebi oo saxiixa dhammaantiin waxaad tihiin raaci qowsaaraa tihiin waxaa la idin raaciyeyna ilaahay hortii waa laidin weydiin doonaa waxaan ka bilaabayaa hooyada guriga waxaan ku xijinayaa aabbaha waxaan ku xijinayaa deriska waxaan ku xijinayaa shiikha waxaan ku xijinayaa macallinka waxaan ku xijinayaa mutacalimka marka dhammaanteen waxbaa la inoo raaciyey ilaahay hortiina waa layna weydiin doonaa tarbiyadaha halkan ku baaba-ayaa caruurta halkan aan ku dhalnay hooyo walba ay ka naxsan tahay aabbe walba uu ka naxsan yahay waxaa kuma imanayso hooyo iyo aabbe juhdigooda iyo dadaalkood waa aniga iyo idinka dhammaanoo isu nimaadna saaxiibkay ninkan maanta bartay martida inoo ah idin ma aha laakiin martida inoo ah oo naga ogolaaday casumaaddeeni ibraahim oo communitiga siduu u matelayana haddana uu ka dhawaajiyey mar walbana diyaar uu idin leeyahay dadka noocaasa laba arrimood haddaba ogaada in badan dadka halkaa jooga ayaguna waxay uga welwel badan yihiin dadka halkan jooga ee qayimkii insaannimo iyo kii basharnimo ku luminaya marka aan ka faa'iidaysanno intiinaan fursadaha haysta fursad haddii ay tacliin haddii ay tahay waxbarasho haddii ay tahay caafimaad noocyada faraha badan tiknolojiyadda horumartayna inaad ka faa'iidaysataan oo aad dib ula noqotaan halkaasna aad uga faa'iidaysaan qof walba soomaaliyeed haddii aad ku noqoto deegaanka ka timid waa maartay malab iyo caano haddii aad qayb ka mida ummadda soomaaliyeed gobol ka mida aad tagto u faa'iidaysana waa sidoo kale marka arrimaha lumay qayimka lumay ee bani aadamku in badan basharka haddii ay ka maqan tahay intaana runtii burbur iyo ku dambayn doono waxyaabo runtii aan la mahadin doonin ayaanu ku sugannahay caqligu waa inuu inoo qaybsamaa kan halkan jooga waxa laga rabo wakhtiga inta badan gelin doono ha ka fekero rag iyo dumar kuwa halkaa joogana ma aragtay qayb ka mida sidaan ku badbaadin doono iyaguna ha ka fekeraan wada shaqaynta baa liibaan iyo adduun iyo aakhiraba maaragtay leh oon ku heli karnaa waxaan rabaa inaan si gaara u tilmaamo waxyaabaha inta badan dhacay ee soomaali ka khaldamay ee in badan dad badanoo soomaaliyeed la tirinayo laleeyahay reer ka mid ah ayaa reer kale culeys ku haya waxyaabaha qofka bani aadamka haddii siirooyinka iyo taariikhaha iyo nolosha soo akhriyay dareemi karo shan iyo labaatan sano burbur dhacay dhibaato dhacday xadgudub dhacay inaan maalin iyo gelinkeed ka dhigno ma noqonayso balse ii ballanqaada qof walba kaalintuu kaga aadan yahay inuu qabto qof walba wixii uu martaa kaalin ninba kaalin buu kaga aadan yahay nin markaan leeyahay waa rag iyo dumar kaalintaada qabo haddaadan maanta arkin berri waad arkaysaa soomaali ayadoo intaa ka liidato ayadoo intaa maanta ee ka aqoon iyo dhaqaale yar oo waagii gumaystihii yimid waad garanaysaan raggaa tirada leh intay yidhaahdeen tanna ma qabato dadkii soomaali afrikaanta ugu horraysa ee xurnimo qaatay weeye inay soomaali isqoonsatay waxna isgaarsiisay la yidhaahdo annagu aan isku dhiibno arrintu quus gaarto soo noqosho male aan nidhaahno arrintaasi waa niyajab oo qofka muslimkana aan looga baahnayn waxaan rabnaa wixii khaldamay xigmaddeeda waxaan idiin sheegayaa qof walba gobolka uu ka soo jeedo waxaa hadda maanta maraysaa wax la yidhahda four point five afkayga ama carabkayga kuma wanaagsanayn shan taabeelood ee nin walba iska eeganaya shaashadaa siyaasadeed ayaad si gaara ula xisaabtamaysaa hadda ka hor waxa dhacday baan maqlay dad isu eg sida soomaalida oo kale ayaa dagaalamay markaasaa dadkii waa isku midab waa isku muuqaal waa isku carab maarata isku luqad weeye mid ka mid ah raggii dagaalamayay baa wuxuu yidhi war nimanyaho dadkaa waa isu egnahay oo isku luqad baanu nahay oo isku midab baanu nahay sidee baan isu garannaa markaas ninkii halyeyga ahaa ama markaa liidarkii baa tilmaamay wuxuu yidhi nin walba meerax madaxa kusoo xidho ama kusoo duub marka haddana wuxuu jawaabti bixiyey war boqolaalkaa kun yaa meeraxda la gaari kara oo maarta waa lalama gaari karo waxa weeye arrintan halkan soomaaliya ka dhacday dulmigu qayb ka mida wuu socon doonaa laakiin waa marka la tilmaamayo wuu naaqusayaa xaqdarradu waa dhacday oo way dhici doontaa in la tilmaamo baabudan waa munkar wuu naaqusayaa wuu dhammaanayaa intaas qofka bani aadamka uu jiro uu tilmaamayo waxaa la yidhi baadi qofkeedii daba joogo oo leh waxaas anigaa iska leh ma lumaan bani aadamku haddii taariikhihii horeyba aan maanta akhrin karno malaayiin kumanaan sano ka hor in maaragtay wixii ilaa iyo kontomeeyo sano dhacay cidina ma dabooli karto oo qoraal ahaan baan loo dabooli karin oo akhris ahaan baan loo dabooli karin marka waxa weye ilaa iyo facdi kullu dii xaqin xaqahu ay gaarayso qof walba xaqiisi uu yeelanayo qaabka noocan wax u shaqayn doono weeye waxaan rabaa inaan tilmaamo mas-uuliyiinta ayagoo qof walba marka uu maaragtay ilaahay maaragtay maalintii la yidhahdo waa lagu igmaday xilka noocaasaad qabanaysaa xilka sunniga ah waa inuu qofka ka taxdiraa uu yidhaahdaa ma qaban karo laakiin xilka ku cararka ee maanta ay jirto dadka qaar ay isu dilayaan haddii ay waayaan markuu ku soo gaaro kutub qur-aan baa la hordhigayaa waa iga wallaahi waa iga bilaahi dalka dadka iyo diintaba inuu difaaci doono marka taa laftirkeed ma dheera meel weeye qof walbana qofka noocaas uu kula xisaabtamaya gabdhaha iyo rag- ragga idiin metela ee arrintaa jooga kula xisaabtama arrintan odayaashu ha ka dhiidhiyaan isin walba halka uu joogo qofka bani aadamka kaalintiisii inuu qaato dib u heshiisiintii la yidhi soomaali weli kama dhammaanin in baaqeedii uu socdo dhibaatooyinka gobollada kuwan hadda in badan dadku sheegayaan ilaa iyo hadda meesha wiig ama toddobaad ka hor madaxweynuhu ka yimid rag baa isku laynaya waa dad bay isaga dhow yihiin waxaa laga yaabaa odayga afraad inay isaga soo dhacaan wa markay arrimahan jirto qof walba kelimadan horey loo dhihi jiran hadda anigu bartay baa waxaa jira wad- gaar ahaan intuu dhacay dagaalada waa kugu dhimay oo kaa dhimay caruurtan dagaalamaysa laiska hor keenaya ee magaca soomaaliyeed ilma adeerta ah markay dhintaan odayaashu isu yimaadaan waxay leeyihiin waa kugu dhimay oo kaa dhimay waa lisu carooday la- dhallinyaraa laisu diray way isdileen markay isdileen waxay leeyihiin waa kugu dhimay ee gacantaadu ku dhintay waana qof adiga kaa dhintay adigu aad dhashay ilaahay waxaan ka baryaynaa kugu dhimay kaa dhimayda ilaahay inuu naga qabto naga joojiyo dadka garan lahaa dadka arrintaa garan lahaa waa annaga alle asaga oo tilmaamaya ummadaha markay sidan oo kale runtii ay ku dhacaan barakaca is-aminaada oo dhammaato dadkii oo kala hari waayaan isqabqabsiga oo dhamma oo sidan noqdo in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim war qoom ilaahay ma dooriyo siday u fekerayeen iyo mar- in marxaladii iyo nidaamkii iyo noloshii wanaagsaneed ay ku noolaayeen ilaahay kama qaado jar ayagu ay naftoodii ka qaadaan waanu dareemi karnaa waxaanu ahaan jirnay waxaanu noqonay in badan waxaanu aada u tilmaanaa oo maaragtay dadka kale deriska iyo maaragtay ee dowladaha deriska sidaa iyo sidaa sidaa laakiin waa marka aniga iyo adiga qofka maaragtay dadka maxamed iyo jaamac iyo cabdi iyo warsame iyo dadka intaa maxamediyada ah haddii ayagu ay ku heshiin waayaan waxyaabaha runtii inta badan dhibaatadu keeni doonto weeye waxaan rabaa inaan si gaara ugu tilmaamo fursadan qaaliga ah laygu casuumay ilaahayna suurtageliyay inaan idiin imaado idinsoo hor istaago waxyaabaha inta badan waa lasoo barakacay nin walba meel buu tegay ilahay halkaana idiin calfay ubadkiina iyo maaragtay caruurta ilahay inuu idinku xafido annagoo dhan ilahay inuuna xafido waxyaabaha mudnaanta koowaad le laydinka rabo hooyo walba haddaad heli karto hal doolar waad ku deeqi kartaa qof dadka iga horeey ayaa tilmaamayay bitoorada in waxyaabaha la rabo ay ugu muhiimsan yihiin ma maanta inaan sheegno inay dhibaato jirto horey u dhacday oo anigu markhaati ka ahay oo dayaarad usoo raacay halkan halkan u imid ma sii tilmaamayaa dhibbaa igu haysta miyaan leeyahay dadkiinan waxaan idin leeyahay soomaalida kale nidaamka qaadatay ee inaga mid inaga horeysana waxyaabaha ficilka kudayasho kudayashada mudan inuu yahay qof walba uu iska dhaadhici waana arrin mubaaxa in qofka aad ku dayato waxyaabaha wanaagsan kaga dayato waxaan rabaa in qof walba mayrax madaxiisii uu ku xirto oo yaynaan miidiyaha isugu yeerinoo halkaana dhihin waxaasaa inaga xun wixii jirana rag baa ku daba jooga waa soo afjarmayaan qof walbana xaqiisii wuu helayaa haddaan dadkii horteen baraarugay dayaarado iyo dooman ku yimid aan iska dhicinay oo xurnimo ku helnay soomaali oo soomaali isdhexgashay oo rabta inay kala harto waa maalin iyo gelinta ilaahay hortii waa la ballanqaadayaa weyna dhammaan doontaa waxaa idinka horreeya idin sugaya dadka halkaa jooga waxbarashadooda waxaa idin sugaya caafimaadkooda waxaa idin sugaya wadooyinka iyo dhismahooda marka jaalanjiga ama tartanka noocaasa markaad gashaan waxaan ogahay maalin in lagu guulaysan doono waxaan markaa rabaa inaan baraarujiyo dadka mas-uuliyiinta ah haddii ay tahay dowladdii dhexe ee madaxweynuhu ugu horeeyo haddii ay tahay maamul goboleedyada gaar u kala baxay gaar ahaan maamulka sida gaarka ah oo xafladan caawa dhacday uga abtirsadaan saddexdaa gobol qofkii madaxweynaha oo ah waa shariif xasan sheekh aadan ma dhacdo in uu maalin walba qof walba uu sugo dowlad baa dhalatay madaxweynaha la doortay boqolkiiba boqol wixii xuquuq kaa maqnaa miiskay ii saaran yihiin ma dhacdo mana sugayo waxaan filayaa dhammaanteen inuu maarta inaga soo jeed badan yahay inaga welwel badan yahay rabo inuu arrintan ka dhabeeyo berri saa dambe sanadka soo socda labada kun iyo lix iyo tobanka idinkoo intaa ka jecel qaaradaha shanta xaflado uga dhigaya inuu u tartamo madaxweynaha qaranka ama xukuumadda soomaaliyeed buu ku tala jiraa ninna ma rabo inuu meel uga dhaco laakiin marxalada lagu jiro ayaa qasbaysa taas qayb ka mid a waa inaan ku baraarugnaa qof walba kaalintuu ku leeyahayna waa inuu ka qaataa waxaan waxaan idiin ballanqaadayaa ilaahay hortiina aan ballanqaadayaa arrinteenna intaan ilaahay adduunka inaga inaga tirtirin oo aan la dhihin east africa dad soomaaliyeed baa ku noolaan jiray maantana waa tirtirmeen dad kala dad kala maanta dega intaan la dhihin wayna ku socotaa ogaada haddii intaan la dhihin in soomaali meel walba deegaanadeedii kala duwan meel walba inaan cagta geyno oo ilaahay wixii naga waafajiyay aan tilmaanno jeer aan ku soo noqonno oo aan ku soo celinno oo ilaahay u tala saaranno aan idhaahno ilaahuma haddaadii baan ku hellay soomaali waa maartay waa isu laafuran tahay waana heshiisay halkaana uu ka bilowdo tartankii oo runtii la dhihi karo qaaradda iyo kii caalamkaba meesha inaan halkaa ka soo saarno waxaan rabaa inaan kelimadeyda aan ku soo gunaanado anoo mar kale mahad ballaaran idiin soo jeedinayaa waxaa in badan dadka markay sheekaystaan oo wax badan isu sheegaan oo naftoodu gaar ahaan u sheekaystaan energy waxaa soo galaya oo hal mar ah halkaa mar inuu hanti ku bixiyo hadal geliyo wakti geliyo waa laga waa laga yaabaa maaragtay kadibna oo iskaga caajiso ma xafladeennan quruxda badan caawa intaa miidia aad isu yeerateen hawada adduunka berriyi saa dambe laydinka daawan doono ma waxaad dhihi doontaan halkaan aan ku joojinaynaa maalin baa anigu codkii aan ku lahaa munkarkii iyo dhibaatooyinkii ka socday deegaanadaas hal habeen baan anigu tacbiir ka sameeyey waan raaxaysan karaa maya qaabka noocana waa inuu socdaa waa in guddi la sameeyaa waa in dumarka guddi aad ka samaysataan qaabka qofkii aan wax kale ku aadi karin caruurta agoomanka ah ee meel walba jooga ee qayb ka mid a tuulooyinkay degganaayeen ka qaxay ee in badan dhibaatooyinka dabiiciga ah abaarihii ay ka mid yihiin ku dhacay in badanna aad martay colaadihii dartood uga qaxay waddanka qayb ka mid a waad samayn kartaan liisas intaa la-eg baan idiin hayaa wakhti dhowna waxaa bilaaban doona dib u dejin qof walba tuulada uu degan yahay inaan dib ugu celinno qayb ka mid a waa inaad ka qaadataan arrimaha noocaasa kulamada noocan waa inay idiin socdaan in badan qofka xigmad ha ku tilmaamo waxyaabaha uu tabanayo marka arrintaasi waa dhexgelaynaa waa laga shaqayn doonaa ma aha saddexda gobol ee soomaali weyn oo dhan baa kala lulata soomaali weyn oo dhan baad ishaysata meel alla meeshayna geyso waanu tegaynaa waxaan rabaa hablaheenna iyo wiilasheenna iyo dadkeenna akhyaarta ah waa dareemaysaan adduunka waxa ka socda waxaan rabaa muslim sunni a nadiif ah ilaahayna uga ajir tirsanayo kaalinta islaamnimo muujinayo goob alla goobta uu joogo kaalinta soomaalinimo muujinayo inaad safiiro aad u wada noqotaan dabeecaddii wanaagsanayd nabiga calayhi asalaatu wasalaam waxaa loo soo saaray isagoo ka hadlaya buciftu liutamima makaarim alakhlaaq war waxaa la ii soo saaray inaan dhammaystiro dabeecadda teedii wanaagsan haddaan inta adduunka gaarsiino wallaahi inaysan u baahnayn qof kale inaan kelimad ku deeqno keliya dhaqankeenni ayuu qaadanaya ku islaamaya waxaan rabaa kelimadeyda insha allahu tacaala wixii aan saxayna ilaahay baan leeyahay uga mahad celinaya oo i waafajiyey wixii iga khaldamayna shaydaan baan u nisbaynayaa idinkuna maarta mar labaad aad baad u mahadsantihiin